faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaadow afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado baledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abuuraan raadiyo cadaado jawaar
duruunaasan qodobada ugu doorka run warka duruma raadiyo hadaado waxaa ugu waaweyn dowladda etoobiya oo sheegtay inay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dishay gobolka baay maamadoos lgusoo waa bandu lagu soo rogay magaalada jegjiga xarunta dowladdegaanka soomaliya etoobiya faahfaahinradoo ka soo baxaysa baartaana saaha ka socda degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose ra-isul wasaar ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay in siyaasiyiinta xanaaqsan ay ka sootaan waxba aan loo qaban karin cabsi xoogan oo soo wajahda soomaalida ku ganacsta dalka koonfur afrika madaxweynaha maamulka jubbaland oo mar kale ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed oo soomaaliya oo sheegtay in guddiga doorashooyinka qaranka matala in aysan aqoonsanayn xiriir cusub oo bilowda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda waddanka kuweyt akhbaaraadka caalamka warka durura maanta aad ku dhegaysa doontaan waxaay kala yihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta oo sii daaya askari sacuudiyaan ah oo xanuunsanaa iyo sirdoonka maraykanka oo sheegay inaysan daacish weli laga adkaan intaas waxaan qodobada ugu door korran warka duruma raadiyo hadaado goora u diyaargarowa warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
duruunaasan ayna hawadaen ka leenahay waa durba arbacaa tarin way ku beegan tahay soddonka bisha koowaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaa dhegeysten qodobada ugu door korran warka duuruma raadiyaha cadaado warkan duur waxaa soo saaray jila jaamac jile sharmanka suule ayaa farsameynaya xasan axmed maxamed ayaa maanta idiin warrami doonay kusoo dhawaada warka duurba intaas ka faahfaahsanaa dowladda etoobiya ayaa sheegtay in xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dileen qaybo ka mid a gobolka baay dowladda etoobiya ayaa sheegtay in ciidankeeda cirka ay duqeyna ay la beegsan salgida ururka al-shabaab ay ku leeyihiin islamarkaana ay ku dileen laba dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab warka ka soo baxay wasaaradda difaaca etoobiya oo loo diray warbaahinta s b c da ayaa waxaa lagu sheegay in weerar lagu qaaday shan iyo toban daqiiqa ka hor lagu qaaday koonfurta soomaaliya afar labaatankii bishan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo burhakaba oo toddobaatan iyo shan kilomitir beri kaga xiga magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya warka wasaaradda gaashaandhigga etoobiya ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in la dilay abu cusmaan oo cabdi islaan oo kale ahaa madaxii halgalka iyo kabiirka isku xirka bamboy gacmeedka oo soddon iyo shan kale oo dagaalamayaasha ka tirsan ururka al-shabaab ayaa sidoo kale sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ay ku dishay deegaanka burhakaba oo u dhow magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya warkan ayaa sidoo kale waxauu imaanaya kadib markii ururka al-shabaab oo ay war ay ku qaadeen ciidanka etoobiya ee ku safraya inta u dhexaysa magaalooyinka baydhabo iyo burhakaba oo sidii tobankan bishan ka dhacay meel u dhow magaalada baydhabo caasimadda ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ciidanka etoobiya waxay ka tirsan yihiin howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya kula dagaalama ururka al-shabaab iyagoona balse saraakiisha ammaanka ayaa waxay sheegeen in dalka ay ku sugan yihiin ciidan etoobiyaan ah oo aan ka tirsanayn howlgalka midooda afrika amisom ee soomaaliya ka dagaalama bandow ayaa lagu soo rogay magaalada jogjiga xarunta dowladdeegaanka soomaaliya ee etoobiya ugu yaraan laba ruux ayaa waxay ku dhinteen saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen rabshada ka dhacay magaalada jogjiga xarunta dowladdeegaanka soomaaliya ee etoobiya rabshadaas ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen qoomiyada soomaalida iyo weliba amxarada ee dalkaasi ku wada nool shir degdeg oo ay yeesheen hay-adaha ammaanka ee dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya ayaa waxa ay ku shaaciyeen in bandow lagu soo rogay magaalada jogjiga ee xilliyada habeenkii ah bandowgan ayaa bilaabmaya afarta habeenimo waxaana xilligaasi wixii ka dambeeya la diiday inay socdaan dadka iyo gawaadiidka si loo adkeeyo ammaanka nabadgelyada magaalada jogjiga xarunta dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya cabdulaahi maxamed cabdi oo ah wasiir ku-xigeenka madaxa maaliyadda ee cadaaladda ee deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay inay mamnuuc tahay in shirar aysan ogeyn dowladda lagu qabto magaalada jogjiga xarunta dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya
shir degdeg ah oo ay yeesheen hay-adaha ammaanka caawa hay-adahaas oo ka koobnaa ciidanka federaalka qaranka ciidanka liiga booliska gaarka ah ciidanka booliska ciidanka arbaabatanaaga ciidanka federaalka liiga booliska federaal booliska iyo dhammaan hay-adaha amniga madaxdoodu shir ay yeesheen ayaa waxaan halkan uga jebinayaa go-aanadii ka soo baxay horodhaca kadib go-aanadii ka soo baxay shirka ay hay-adaha amnigu yeesheen kow inaan laisugu iman karin go-aanada waxaa ugu horeeya inaan laisugu iman karin urur ama shirar ayna dowladdu ogeyn oo aan fasax looga qaadanin inayna isugu iman karin dadku talabaad in si gaar ah loo ilaaliyo goobaha ganacsiga gaarka ah ee brivateka ah iyo dhismayaasha muhiimka ah iyo hay-adaha dowliga ah sida bangiyada goobaha ganacsiga ee waaweyn meelaha diimaha lagu caabudo ee ay ka mid yihiin kaniisadaha masaajidada iyo waxyaalaha la halmaala iyagana si gaara loo ilaaliyo ilaaladana la xoojin doono in caawa laga bilaabo afar saac markay tahay isu socodka magaalada uu xayiran yahay ama saacadalaafi waxa afka xabashiga lagu dhaho ama bandow af soomaaliya waxa lagu dhaho dhaqdhaqaaqa afar saac markii laga bilaabo inuu bandow yahay oo cid isu socon kartaa ayna jirin
halka warkaas aad ka dhagaysanaysana war haad iyo cadaado efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartis halka dadyagu caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aalada tibinta tooska lefstreamka maamulka magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in odayaal laga xihiirinaya al-shabaab ay joojiyeen dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada baraawe ee xarunta gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo shirmake maxamed maxamuud shirmake sule
maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku eedeeyey odayaal ku sugan degmadaasi inay wadaan falalid ku ah amniga degmadaas islamarkaana ay doonayaan inay dhaqaalo helaan gudoomiyaha degmada baraawe cabdifataax maxamed nuur sandheere oo la hadlayey warbaahinta ayaa sheegay in odayaasha ay yihiin kuwo diidan horumarka degmada sidoo kalena xiriir la leh al-shabaab oo ay doonayaan ay gacanta degmada u geliyaan sida uu hadalka u dhigay sidoo kale sidoo kale waxa uu sheegay in howlihii dhismaha ee ka socday garoonka diyaaradaha magaalada barawe la joojiyey kadib markii sida uu sheegay ay arkeen odayaasha oo waday olole ka hor imaanaya dhismaha garoonka marka laga soo tago hadalka kasoo yeeray gudoomiyaha ayaa waxaa intaa uu sheegay ama guddoomiyuhu intaa ku daray in odayaashaasi ay si rasmi ah ula xisaabtami doonaan odayaal degmada jooga oo aan dhaqankiina ahayn akhyaartina ahayn salaadiintina ahayn ogaasadii deegaankana aan ahayn waxaa la doonaayo hadafkana waxa waaye in amniga degmada gacan laga bixiyo shabaabna loo geliyo waxaasna waxaan ka aqbalayna ma ahan danaha ay ka rabaan waxa waaye in dhaqaala dhaqaalaha degmada soo gala wax laga siiyo dhaqaalaha degmada maaragtay maaragtay degmada soo galana wax laga siiyo jawooyinka degmadana lagu qaybsadayna maaragtay in wax laga siiyo shabaabna gacan saarla leh oo meesha ku og yahay shabaabkana maaragtay gacan saar hoosela leh oo maaragtay wixii arrimo oo dhaqaali anigii wixii dhan ayaga mas-uul ugu yihiin degmada ayaga u qaadanana n n maaragtay waxaan isku daynay inaan hoosheenna ka qabsano meesha ayagiyo nagu gaaf wareegaayo nagu hareereysama aragnay marka waxaan dareennay in baashu ay tahay mid abaabulan anagoo fiirinayna maslaxada deegaanka iyo maslaxada maatada waayahay anagana si tartiiba ugu soo baxna xafiisyadana kusoo laabanay laakiin militariga waa mid siyaasadaysan oo lasoo siyaasaday sida ka muuqata hadalkaaga arrintu waa ay siyaasadaysan tahay marka ma is leedahay wax adiga lagaga soo horjeeda waa iyo maamulkaaga kale maya wax aniga liiga soo horjeedana maaha waa wax lagu soo horjeedo deegaanka maslaxadiisa iyo deegaanka horumarkiisa iyo inuu yeesho elboor waa dad is hortaagaya elboorka waa noo gabagabo elboorkiina waa joojiyey howlihiisa Ee, maaragtay wadadii way xereen maaragtay waa dad ka soo horjeeda nidaamka iyo maamulka horumarkiisa iyo degmadan inay elboor yeelato
marka laga soo tago hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha degmada baraawe ayaa haddana waxaan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya iyadoo ay isku iyadoon isku dayn inaan xiriir ama la xiriirno qaar ka mid a odayaasha dhaqanka degmadaasi ay baraawe waxaase hadalka gudoomiyaha degmada baraawe uu kusoo beegmaya xili magaalada baraawe la joojiyey garoonkii diyaaradaha ee dhismihiisu ka socday magaaladaasi
aad iyo aad ii mahadsan yahay sharmakaw maxamed maxamuud sharmaka sule warbixinta warkaas noo soo koobiya halkaa warkaas aad ka dhagaysanaysaan raadiyo hadaado fmta sideetan iyo sideed dhibic shan megahertsa ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa saaki howlgallo ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose baaritaankan maanta ka socda ayaa ka dambeeyey kadib markii xalay qof shacab ah lagu dilay xaafadda wanjeel oo ka tirsan degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu magacaabi jiray ninka la dilay oo camar sayte waxaana lagu lagu kor dilay masaajid uu xilligaasi salaada cishaha uu ka soo baxay dadka deegaanka ee warbaahinta raadiyo xadaada waxay u sheegeen in dad badan ay soo qabteen ciidamada ammaanka islamarkaana ay baartaan xoogla ay ku hayaan axmed nuur abuukarar waryaha warbaahinta raadiyo xadaada u jooga afgooye ayaa soo warinaya in weli warbaahinta ay soconayaan waxaana uu sheegay in sacdaha soo aadan ay saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ay faahfaahin ay ka bixi doonaan baaritaanka maanta ay ka sameyn ciidamada xoogga dalka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wixii waraaq ku soo kordhaa waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena barnaamijkan dambe ee soo socda ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahadi maxamed gulaad qadar ayaa waxa uu sheegay in siyaasiyiinta xanaaqsan ay ka sootaan waxxamaa aan loo qaban karin sida warkaan uu ku faahfaahinayo mar kale sharmaka maxamed maxamuud sharmaka suule
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed khadar ayaa si kulul u weeraray siyaasiyiinta mucaaradka kuwa dowladda kuwaasoo mararka qaar dhaliya siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin fara badan oo xanaaqsan oo aan arkayn waxqabadka dowladda ama gobolka banaadir islamarkaana mar walba ay sheegaan inaan waxba la qaban madane guddoomiye waxaa jira niman badan oo saaxiibadeena oo aan waxba arkayn siyaasiyiinta xanaaqsan mar walba lasoo la soo taagan waxba lama qaban iyo qabyo waa halkeedii ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka mahdi maxamed guuleed mudane guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa malaha annaga waa aragnay shacbinaha soomaaliyeed waa arkay bulshada rayidkii waa aragtay culimaadudiinka soomaaliyeed ciidamada qaybahooda kala duwan waa arkeen waa markii aad u soo bandhigi lahayd niman saaxiibadeenna oo wax badan aan ka warhaynin siyaasiyiinta xanaaqsan aad u soo jeedin lahayd inay iyaguna arkaan indhahooda ku arkaan indhahooda ku fahmaan oo la soo taagan mar walba waxba lama qaban lama dhaqaaqin qabyo waa halkeedii waan idin hambalyaynayaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gobolka banaadir hambalyo xafladda soo bandhigidda waxqabadkii sanadka ahaana waa inoo xidhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
hadalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa waxa uu ka sheegay munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadkii halka sano ee maamulka gobolka banaadir ee hogaamiyo injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow
mahadsanid sharmake halkaa warkaas aad ka dhagaysanaysaan awraadiyo xadaado dalka koonfur afrika ayaa wuxuu ka mahay dalalka inta badan dalalka ugu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka ganacsi ahaan dalkaasi u taga kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan burcadka u geystaan dalkaasi soomaalida ku nool sanadka cusub ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa waxaa dalkaasi lagu dilay in ka badan afar ruux oo dhammaantood soomaali ahaa waxaana taasi cabsi ka abuurtay soomaalida soomaaliyeed waa dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi oo ay ka ganacsada wuxuu sheegay dhibaatooyinka soomaalida ee ku nool dalka koonfur afrika loo geysanaya ay ka soo bataan islamarkaan taasi ay cabsi iyo walwal ay ku abuurtay ganacsatada soomaaliya ee waddankaasi ku nool mid ka mid a dadka ku sugan halkaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay sanadkan uu ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa islamarkaana ay sanadkan gudihiisa afar qof ay ku dileen ganacsatada waa dadka koonfur afrikaanka ah ay ku dileen ganacsatada Soomaaliya ee wadankaas ka ganacsada
xalay abaarihii ah, kow iyo toban fiidnimo sida la sheegay eh, dad joogay dukaanka yarkaasi Een, yarka uu uu baxay magaalada xaggeeda uu sii socday markaas eh, sida wararka soo tabanayaan maadaama aan la joogin waxaa la sheegay in nin madow ah wadada taagan
door wanaagsan ayaan hawada kalena warka dunia radio cadaado ayaa dhegeysanaysan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmedooba ayaa mar kale wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab xilli shalay uu dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose axmed madoobe oo wariyaasha kula hadlay kismaayo ayuu wuxuu sheegay inuusan macquul ahayn in maalin walba tacsi loo diro ha yeeshe ay muhiim ay tahay in lala dagaalamo dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya wuxuu sheegay in al-shabaab ay yihiin dad nala mid ah laakiin maalin walba aysan ahayn in dad tacsi loo diro wuxuuna sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland ay si wadajira uga qayb qaadan doonaan dagaalka ka socda qaybo ka mida gobolka jubbada hoose waxaan u baahanahay tacasihun yaanaan ku jirin in ficil lala yimaado oo waa dad nala mida ooriga naga liitay aan la dagaalano oon u tagno taas waxaan odhanayaa dowladdu tacsida faraha badan aan iska dayno aan howlgalno annaga reer jubbaland waxaa noo dheer maxay tahay dagaal dheer oo nagu keliya oo annaga iyo shabaab aan ishaysano oo mareegti ah waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno dagaalkaas inaan qaadno oo aan soconno waan hubaa inta inagaga dhimata fadhiga inayna socod inagaga dhimaneyn waxaan ku darsanayaa maanta waxaa aada looga shanqadhiyaa axmed madoobe dagaal buu galay wuxuuna rabaa doorashada marar badan horena waan ka hadlay in doorashada la dagaal baa lagu jiraa lama geli karo
maahan markii koowaad oo madaxweynaha maamulka jubbaland uu kismaayo uga dhawaaqo dagaal ka dhama dagaalamayaasha al-shabaab halka warkaas aad ka dhegeysanaysan oo raadiyaha cadaado war-saxafiyeed habeenkii xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamul wa- wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa xilli dhaliil xoogan loogu jeediyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka war-saxafiyeedkan oo si hoose oo si toos ah codka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga uusan wax xiriir ah la sameynin wasaaradda xilliyada uu shaqooyinka ay ka qabanayso deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa waxay wasaaradda aada u dhalishay shaqooyinka ay ka qabteen koonfur galbeed inaysan fulin ballamihii hore ay la galeen guddiga doorashooyinka qaranka ee ha wada shaqayn buuxda in la yeeshaan war-saxafiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo aada u dheera ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya aysan aqoonsanayn shaqooyinka kasta oo ay guddiga madaxa badan ee doorashooyinka qaranka ay ka fuliyaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya warkan habeenkii xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku socdaya xilli shalay guddiga doorashooyinka oo maalinka daradaha ay magaalada baydhabo ay ku qabteen doorashada kursi ka banaan ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya doorashadaas oo dhaliil badan laga keenay kadib markii xildhibaana ku guulaystay kaliya uu tartamay warka duudhama radio cadaado ayaa dhegeystanaysan safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiya dalka kuweyt danjire cabdulaahi odowaa ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimada ah ee muqdisho danjire cabdulaahi odowaa ayaa si diro lagu soo dhaweeyey mada- waa madax ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda kuweyt sheekh khaliija fejin iyo mas-uuliyiin kale ayagoona ka mid ahaayeen soddon iyo waa labaatan iyo sagaal safiir oo ka kala socday wadamada afrika iyo carabta madaxda safaaradda soomaaliya ee kuweyt oo uu horkacayo siyaahayaha safaaradda abi muuse faarax aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin kale ee jaalada wadankaasi ku nool ayaa si daruur ugu soo dhaweeyey jaalada safaaradda halkaasi ay ku leedahay soomaaliya danjire cabdulaahi dawaa ayaa kulmaysi xogwareysi ah la yeeshay madaxda dalkaasi kuweyt iyo dulmaasiin si loo dardargeliyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo kuweyt oo ay mas-uuliyad ay ka tahay warka duurnima radio cadaado ayaa dhegeysanaysaan fmta sideetan iyo sideed dhibic shan makaartis goorna waxaad dhegeysan doontaan akhbaaradka caalamka iminkase
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
markaan akhbaaradka caalamka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sii daaya askari sacuudiyaan ah oo xanuunsanaa askarigan lagu magacaabo muuse binashowe xaaji ayaa waxaa la sheegay in la sii daayay wuxuuna shalay ka degay saldhigga diyaaradaha militari ee lagu magacaabo shin salmaan oo ku yaala caasimadda dalka sacuudiga ee riyaad afyeenka isbahaysiga militariga sacuudiga turkiga almaliki ayaa u xaqiijiyey in la sii daaya askariga sacuudiyaanka ah wuxuuna xusay inuu askarigaasi xanuun- xanuunsan yahay islamarkaana aysan xaaladiisu caadi ahayn wuxuu ku tilmaamay in ergii qarmo midoobe ee jooga dalka yemen martin uu ka shaqeeyay sida labada dhinac ay isku wadaagsan lahayeen maxaabiista ay kala hayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa waxay askartan sacuudiyanka ay ku wareejiyeen oo ku bedelan doonaan toddoba maleeshiyaadkooda oo la filayo in isbahayska sacuudiga ay sii daayaan maalmaha soo aadan iyo ugu dambeyn sirdoonka maraykanka oo sheegay in aan weli laga adkaan daacishta ka dagaalama gudaha dalka syria sida laga soo xigtay og agaasimaha sirdoonka maraykanka tony cortes kooxda ugu yeerta wadamada islaamka ayaa weli amar kumanaan dagaalamayaasha ah oo ku sugan gudaha ciraaq iyo suuriya waxayna xambaarsan yihiin fikrado khatar ku ah inkastoo uusan dhul badan aan laga inkastoo dhul badan laga qabsaday hadalkiisa ayaa kusoo horjeeda hadallo dhowaan uu sheegay madaxweyne donald trump oo ahaa ina koox isku yeerta dowladda islaamka a s oga adkaaday oona taasi codsaday in ciidamada maraykanka laga soo saara gudaha dalka suuriya wuxuu sidoo kale sheegay master cortes in madaxweyne donald trump uu casumaad uu sumcad ku helay inuu caalamka ka dhigayo goob nabdoon uuna la kulmayo hogaamiyaasha kuuriyada waqooyi kim ju-un isagoona ku shaaciyey bartiisa twitterka in halistii nukliyeerka ee dhammaatay ee waddanka kuuriyada waqooyi balse cortes ayaa wuxuu sheegay in guddiga muqaadaraadka maraykanka uu kuuriyada waqooyi oo ku daalinayo inay haysto hubkeeda sida ba-an wax u gumaada iyo kuwa iyo kuwa awood u yeelanaya soo saarista hub badan guud ahaan iyo gabahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya warka duurnimada si toos idin kaga imaanaya raadiyaha cadacdo warkiina duur waxaa soo saaray maanta jale jaamac jire sharmaan kusule ayaa farsamaynayay maanta waxaa idin waraba xasan axmed maxamed tan intaan warkaan warka xidib u kulmi doono isma dhaafno